Isbeddelka waan jeclahay, maxaa iga hortaagan inaan isbeddel sameeyo? Waxaad ogtihiin dad aad u fara badan oo laga yaabo qaar ka mid inaad hadda i daawanaysaan. Waxaa qof walba ama uu jecel ama dadkaasi ay jecel yihiin inay horumar la yimaadaan, inay isbeddel sameeyaan, inay ka gudbaan meesha maanta ay joogaan, ee horumar ay nolosha ka gaaraan, ayay ku hamiyaan isla markaana himiladooda, hamigooda iyo qamigooda uu yahay. Laakiin sababta maxay tahay ka hortaagan ay u gaari layihiin? Waxaa laga yaabaa maanta inaad adiga dareentid ama adiga aad tiraha taluma adiga lagaa hadlayaa marka muuqaalkan aad dhamaystiratid waxaan ku siin doonaa shan qodob shan qodob ayaan ku qaadan doonaa oo ah sababaha ama waxyaalaha kaa hortaagan inaad isbeddel samaysid iyo sida aad dhinaca kale cagsigeeda ugu bedeli lahayd inaad isbeddel la timaadid okay let's go qodobka ugu horeeya ee ka hor istaagi kara qofka inuu gaaro himilada ama hadafka ama hamiga iyo qamiga qofka ule ka hor istaagi karo waxa weeyaan inuuba qofka niyad haynin ama doonayninba isbedel inuu sameeyo waa waxyaalaha markaa horumarka kaa reeba subax kasta markaad soo kacdid haddii culeysku saaran yahay haddii aadba dareemayninba in aad maxay ahayd isbedel sameyn kartid ama aad niyad jaban tahay tusaalo kale dhalinyaradana maanta badanaa haddii aad tirahdo maxaa kuu diida inaad isbedel samaysto waxaanaa tijaabisid wuxuu kuleeyahay ama wuxuu kuleeyihin wadan waxaan joognaa burbursan dowlad ma lihin cid wax noo qabanaysa ma lihin cidna caawinaysa ma lihin garanaysaa waxa la dhahaa complain ayay sameynayaan waxaad ku ogaan kartaa markaa si isbedel aad ku raadisid waxaad qaadanaysaa bugi qalin waxaad qoraysaa waxyaalaha keenayo inaadba wixii aad doonaysa ama noloshaada aad horumar sameyn wayso mar walba oo aad qolani bug qaadato ee maskaxdan aad ka shaqayso maskaxdan waa barodhiisa waxbay soo saaraysaa waxaa kuu baxay albaab ayaa kuu baxay marka maanta laga bilaabo haddii aadba maxay ahaday doonayna inaad isbedel samayso weydii sababta aad isbedel u sameyn weyso maxay tahay qor qodobada kadibna ku dhaqaaq tilaabooyinka oo ah kow inaad raadisid coach ama cid ku caawiso waayo qof walba maanta cilmi leh cilmiga uu haysto ama horumarka uu gaaray waxaa baray macalin ama coach dad ayaad u ka bartay markaa israadi coach raadso ama qof la taliyo ah raadso ee ku hago ee ku tuso in aad doonto hamigaada iyo qamigaada inay muhiimta qodobka labaad oo ah aqoon la-aan aqoon la-aanta ceeb ma aha maya qof walba kuma dhasho aqoonta soo maha maanta laga bilaabo sida bugi atunis habet oo james clear uu sheegay maalin kasta tilaabo yar qaad qon yar isbedel ku samey caadooyinkii hore ee ahaa aniga aqoonna malihi waxaan meelaan ka bilaaba iska jooji qof kooja samayso koojka wuxuu ku fara maalin kasta tilaabo yar qaad caadooyinkaadii hore bedel ku bedel caadooyin isbedela sanad gudihiisa waxaad arkaysaa natiijo qurux badan ee isbedelah ee noloshaada kusoo baxda laakiin mar walba waa inaad heshaa qof kooj a raadso soomaalida ma aaminsana inuu koojka ama ma ogogo inuu koojka yahay qofka keli ah ee ku tusi kara toosh ama kuu hagi karo marka laga soo tago ilaah subxaana watacaala inuu kuga hagaajiyo ilaahay kuu hagaajin karo laakiin qof coach waa inaad heshaa qodobka saddexaad oo ah maxay ahayd natiijada aad ka baqdid weliga ha baqin cidna ha ka baqin dadka hadaladooda ha ka baqin waxa lagu dhihi doona ha ka baqin waxa ka imaan doona oo maxay ka shifmi doona ha ka baqin waayo sababtoo ah adiga dadka kale waxa ay sheegayaan ma tihid wax adiga aad tahay ayaa tahay number one adiga waxaa lagaa rabaa kale inaad ilaahay subxaana watacaala ka baqdid oo waxa aad samaynaysa aad isweydiisid ma yihin wax ka hor imaanaya raaligelinta ilaahay allah raaligelintiisa haddaysan ka hor imaanaynin islamarkaana ay tahay wax aad ku gaari karta hadafyadaada qorshe u samee coach raadso ku dhaqaaq caadooyinkii hore bedel ku bedel caadooyin cusub ee ku gaarsiiya horumarkaada qodobka afraad oo ah horta maba ogiba inaan baahi u qabo garanaysaa baahi inaan u qabo maba ogiba abisa waxaad ku bedeli kartaa baahiyadaada inaad qortid maxaad u baahan tahay mustaqbalka soo socda maxaad rabtaa inaad qabatid haddii maanta aad hooyo tahay ee guriga aad joogta ee caruur aad haysid ka war haddii aabaha caruurtaasi maanta kuusoo shaqaynaya qadarta ay ku timaado dhinto markaas ayaad baraarugi lahayd sooma hadilad waa warayaa ibiilay maanta kasii fikir waxaad ogaataa qofkan walaalkaa ah ama saygaada ah ama xaaskaada aad wax ka sugaysa ama biniaadamka ama dibada jiro aad lacagta ka sugaysa inuu yahay qof biniaadan malakumoodle hal mar nafta laga qaadi karo gaari intuu ku dhac uu nafta hawada dhiman karo sidaa darteed isbar nolosha wajah qofna waxaa ka sugin ilaa ma adigina isbartid mooyaane sabab maanta adoo gurigaada joogto hooyo ilmahaada haysatid ayaad waxaad baran kartaa onlinekaad wax ka baran kartaa cilmi ayaad baran kartaa xirfad ayaad baran kartaa kadibna waad shaqayn kartaa weliba qoyska lacag badan ayaad kusoo kordhin kartaa dhinaca financial plan haddaad samaysatid walaakiin waa inaad koojashaa qorshe samayso baahi way jirtaa waadna u baahan tahay qof kasta uu u baahay inuu isbedel sameeyo magaranaysaa napoleon hill bugiisa think and grow rich wuxuu leeyahay qofna ma jiro aan u baahnin isbedel laakiin jahli ayaa jiro kaa celinaya fahmaysa maanta qorshayso maxaad samayn kartaa maxaa isbedel oo samayn kartaa yaa kuga caawin kara inaad isbedel samayso business ma bilaabi kartaa ganacsiyada ku darsa affiliate market below social media marketing below e-commerce marketing below onlinekan isku day inaad xirfad online samaysatid kadibna adoo gurigaada joogo ilmahaada haysatid inaad telefoonkaada ama kombyuutarkaada ku shaqaysto dhaqaale aad samaysid waa beri haddii lacala marka ay ku qabsato arrin ku qabsato halkaas wax kasta way kuu furiyaan albaabkaad marleed waa taqaanaa mise haddii safar la aadayo waa loo qalab qaataa qalab qaado diyaarso nolosha waa loo qalab qaataa fahmaysaa qodobka shanaad ee ah awood la-aanta agood la-aanta waxaa keenaya qofka oo aanan dhisnayn mindset ahaan aan dhisnayn waxaan kasoo hadlay dhowr qodobo hore ama cashiro hore aan kusoo diyaariyay inaad dhistid shanta tiir ee nolosha taasoo ah marka ugu horeysa inaad spiritualkaada dhisido maxay diini ahaanaad u dhisan tahay bugag badan inaad akhrisid taariikh inaad akhrisid bugagta maxay diintaada qusay nuuc door maha noqda inaad akhrisid qur-aanka inaad baratid tafsiirta weliba inaad baratid siirada rasuulka alayhi salatu salam inaad baratid maxay noloshaada isbedela ku imaanay spiritual ahaan naftaada waxay u baahan tahay ruuxda waxay u baahan tahay quudin inaad ruuxda quudisid waa muhiim fahmaysa marka arrinka ah awood iyo tamar ma lihi way kaa baxaysaa waxaan idhi inaad maskaxda quudisid intellectualkaada inaad dhisid cilmi inaad baratid fidyooyada hadda kuwan oo kale waxtar kale inaad daawatid in isbedel noloshaada aad ku samaysid inaad subax kasta wax cusub baratid inaad dhisid emotionkaadii inaad dejisid emotionkaada oo aad noqotid qof master emotion ah oo xaadir ah maalintii presenta isla joogina noqotay waxaan kasoo hadlay physical ahaan inaad dhisantahay physicalkaada uu yahay strong qof strong hurdo fiican leh cabitaan fiican qaato isbedel noloshiisa ku sameyna noqotay waxaan kasoo hadlay dhaqaalaha financial inaad dhistid meel kasta wax yar aad ku tuuratid welibana investor maalgasha maalgashada noqo kambaniyaasha la maalgashada ama membershipka laga noqdo ku biir so agood la-aanta waxaa keenayo maskaxiyan ayaadan quudsaneen qalbiyan ayaadan quudsaneen famisa nafsiyan iyo macnaha ruuxiyan ayaadan quudsaneen ma haysatid markaa tamar iyo mindset iyo maskax aad ku kacdid ma haysatid waad iska nooshaa waad iska soconaysaa marka maanta laga bilaabo raadi inaad quudisid ruuxdaada raadi inaad quudisid maskaxdaada raadi inaad quudisid cilmi ahaan inaad buuxsantid xirfado inaad baratid isbedel inaad samaysid adduunka maanta qofka maanta ka faa'iidaysan weligiis horumar magaacay maxaa yeelay maanta wax kasta gurigaada kugu imaanaya cilmi kasta iyo xirfad kastood baranaysa adigoo gurigaada joogta ayaad baran kartaa waayo marka curyaa maxaa kaa dhiga dhalinyarada soomaaliyeed iyo gabdhaha soomaaliyeed iyo weliba bulshada soomaaliyeed maanta fursadda aad haysataan abad dadkii idinka horreeyay ma soo mareen hadda raadi kambanigeen lacag ku darsan karaa haddii wax aad haysat maanta maalgasho hadda raadi xageen xirfad ka baran karaa geli xirfadda aqoonta barashada aqoonta iyo xirfadaha geli lacag geli bishii kiraysa macalinkuu ku baro maxay haday luqada englishka haddaad aqoonin kirayse macalin ku baro ama ku noqdo coach samayso bishii lacag iska bixi lacag lacag dhasho maskaxdan isbedel inaad samaysa harta meesha weligaa maanta aad joogto maad joogaysaa ma absolute may ha isku dayin inaad ahaato qof curyaan ah oo weligiis meeshii uu jooga jooga ha noqonin please dhalinyarada soomaaliyeed waxaa idinka rabaa isbedel waxaa idinka rabaa hanaqaad waxaa idinka rabaa bulshadeen inaan dhisno wax kastana waa samayn kartaa negativeka iska ilaali tijaabi dhaqaaq adiga wax la imow isbedel la imow maskaxdan ka shaqaysi way buuxdaa maskaxdan way buuxdaa ka shaqaysi wax soo saar ayay leedahay maskaxdaada wax soo saar la imow hami iyo qami ayaad leedahay hoos hawsu dhigin waadna gaaraysaa alle subxaana watacaala karaama ayuu ku siiyey ilahi subxana watacaala wuxuu yidhi bini aadamku waan abuurnay waan karaameynay weliba kor ayaan ka yeelnay waayo noolaha kale lagaaga soo saari maskaxdan buuxda ayaa la rabaa inaad ka shaqaysiiso so maanta waa samayn kartaa ramadaan mubaarak marka la aad baad umahadsantiin asxaabta igu xiran youtube-kayga iyo facebookaba waxaan idin leeyahay maalin wacan habeenka iyo maalintaa idin wacnaa asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu